Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray kulanka la tashiga Bahda Garsoorka Dalka iyo wax ka beddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan maxkamadda sare ee dalka iyo xiriirayaasha qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. Baashe Yuusuf Axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo daafuray kulanka, ayaa ka hadlayay ahmiyadda uu dastuurka u leeyahay dalka.
runtii waxaynu maanta halkan u wada joognaa hawl muhiimad gaara inoo leh dhammaanteen oo ah dastuurkii uu dalkan yeelanayay saaad ka war haysaan dastuurku waa xeerka ama dokumentiga ugu muhiimsan ee uu dalyeesho waa dokumentiga jaangooya nooca dowladeed ee uu dalkaas yeelanayo qaab dhismeedkiisa hay-adaha dowligiisa u wada shaqaynayaan xuquuqaha iyo xorriyaadka aasaasiga ee qofka bili-aadmiga uu leeyahay iyo gaar ahaan kuwa uu leeyahay qofka muwaadinka ilaalintooda dhowristooda iyo koruqaadidooda iyo xilliyada xuquuqahaasi ee la qaadi karo isla markaana wuxuu kala hagaa oo uu kala jideeyaa oo xuduud u kala sameeyaa hay-adahaasi kala duwan waxa uu kala u jaangooyaa sida ay hay-adahaasi iskula xisaabtamayaan iyo sida ay isku dheeli tirayaan markaa runtii isla markaana waxa weeye waa dokumentiga ama waa xeerka ay ka dheegmayaan dhammaan xeerarka kale ee dalku uu yeelanayo markaa muhiimaddaas ayuu u leeyahay dowlad dhiska guud ahaan gaar ahaan maanta waxaynu halkan wada joognaa markaas cutub ka mid ah cutubyada ugu mudan ee uu dastuurkani tahay inuu ka koobnaado oo ah cutubka sagaalaad oo ka hadlaya garsoorka dalka dastuurku dabcan wuxuu dhisayaa uu asaasayaa saddex dhardhaar ama saddex waaxood oo waaweyn oo dalkan yeelanayo oo ah fulintii xeer dejintii iyo garsoorka hay-adda markaa halkan aynu maanta u wada joogno inaynu ka doodno nooca ay u ekaanayso waxa weeye waa hay-ad muhiimad gaara u leh dalka waxa weeye waa ilaaliyaha dastuurka aynu halkan ku dejin doono hay-addii ilaalin lahayd waa hay-addii xaqiijinaysay sarreynta sharciga waa hay-adda hubaalinaysa ee ay shaqadeedu tahay inay hubiso inaanu qofna sharciga ka sarreyn iyo inuu dalka waxaa ka talinaya loo wada hoggaansamayaa inuu noqdo sharciga waa hay-adda xaqiijinaysa ee dhowraysa xuquuqaha iyo xorriyaadka aasaasiga iyo karaamada bini-aadmiga ee dastuurkan uu damaanad qaaday iyo kuwa shareecada islaamku ay damaanad qaaday intaba waa hay-adda ku ilaalinaysa fulinta inay u hoggaansanto sharciga oo aanay ku xadgudbin awoodda uu dastuurkani u jideeyey waa hay-adda ku ilaalinaysa baarlamaanka inaanay soo saarin shuruuc ka hor imanaysa shareecada islaamka iyo dastuurka aynu halkan wada joogno kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo in bahda garsoorka dalka ay door muhiima ka qaataan wax ka beddelka cutubyada shanaad iyo sagaalaad ee dastuurka dalka